إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada ugu doorkaroon ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan labaatan ruux ayaa u geeriyooday xanuun ka dilaacay gobolka wajeer ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dhallinyaro soomaali ah ayaa isku mindiyeeyey magaalo ka tirsan dalka austareeliya ee qaaradda yurub dowladaha shisheeye ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa muujiyey niyad jabka ay ka qabaan maalgelin la'aanta haysata iyagoo dalbaday in laga bixiyo deymo lagu leeyahay duulaankii hore ee admis dowladda federaalk ayaa barakacayaasha muqdisho qasbaysa si ay u meelmarsato mashruuca doorashada qof iyo codka lagu sheegay ee uu muranka adag ka taagan yahay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo labaatanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix dhanka kalena ah lix iyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka waxaad dhegaysateen warkayaga kuwooda ugu doorkaroon iminkana kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan in ka badan labaatan ruux ayaa u geeriyooday xanuun ka dilaacay gobolka wajeer ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya deegaano badan oo ka tirsan gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu ka dilaacay xanuun lagu magacaabo kalazayr kaas oo ay ilaa iyo hadda u geeriyoodeen lix iyo labaatan ruux oo toban ka mid ah ay ku dhinteen xarumaha caafimaadka bulshada ku dhaqan gobolka wajeer oo ka walaacsan xanuunkan ayaa waxa ay sheegeen in xanuunku uu ku dhex faafayo dadka ciddii uu soo ritana aysan helaynin daryeel caafimaad waxa ay sidoo kale sheegeen in cudurkan uu inta badan dhasho xilli roobadyada si gaar ahna looga qaado goobaha biyo fariisinka ah cudurkan waxaa is qabaa laba nooc laba qaybood oo lagula dagaalamo midna waa daawo midna waa kahortag sii dhakhtariintan ay noo sheegeen midda muhiimkan waa kahortag middan kale oo la daaweynaa waa dhib badan tahay cudur kastana waxaa isfiican yahay intaasna soo gaarin inaan iska muusno muusitaanka waa hadda wax meeshaan loo joogo qofka duujirada istaala loola ordaa waa la daaweynaa laakiin waxaa ka fiican inaan galno sidiin aan ugu hortagi lahayn haddaba sidaan wada ognahay guga xagaaga dayrta iyo jiilaalka oo ah afarta xilli ee uu ka kooban yahay sanadka ayaa si gaara guga ku suntan yahay wakhti roobaadka ugu muhiimsan xilliyada uu dalkeennu roobka helo isagoona ka bilowda maarso abriil iyo mey waxaana geesta kale bilaha sebtembar oktoobar iyo nofembar iyaguna da'a roobka dayrta oo roob badani da'o inkasta oo uu ka roob badan yahay xilliga guga waxaana dhacda in xiliyadan ay mararka qaar wax iska beddelaan haddaba roobabka oo manaafacaadyo badan u leh dadka iyo duunyadaba ayaa waxaa dhinaca kale ka dhasha fatahaadyo iyo cudurro sababa burbur hantiyadeed iyo dhimasho sidaa darteed waxaa xiliyada roobabku curdaan bulshada la gudboon inay si wada jir ah uga shaqeeyaan nadaafadda gaar ahaan dadka ku nool goobaha biyo fariisinka sida waraha baliyada iyo webiyada si looga gaashaanto dhibaatooyinkiisa iyo cudurrada ka dhasha dhallinyaro soomaali ah ayaa isku mindiyeeyey magaalo ka tirsan dalka austareeliya ee qaaradda yurub waxaa faahfaahinta warkaasi eegaya cabdulqaaliq macalim cabdiweli waxaa magaalada melborn oo ay soomaalidu ku badan yihiin kuna taala dalka astraaliya isku mindiyeeyey dhallinyaro soomaali ay ka mid yihiin oo ku dhaqan magaaladaasi dhallinyarada oo ay xurguf hoose ka dhexaysay ayaa waxa ay isku adeegsadeen mindi iyo baangado waxaana gacanka hadalkan ka dhashay in mid ka mid ah dhallinyaradaasi uu soo gaaro dhaawac halis ah booliska austraaliya oo gaaray goobta ayaa waxa ay wararku sheegayaan in ay xabsiga dhigeen laba ka mid ah dhallinyarada halka ay baxsadeen sideed kale kuwaasi oo ay booliska sheegeen in ay baadigoobayaan weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay mool lagu tukaamaysto oo ku yaala magaalada waxa uu nacabsi ku beeray dadkii halkaasi ku sugnaa oo ay soomaalidu ugu badan yihiin haweeney ka mid ah soomaalidii ku sugnayd moolka xilligii uu weerarku dhacayay ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen iyo qalqalka ka dhashay gacanka hadalkaasi
communitigeena soomaalida maanta qof walba meesha ayay joogtay qaar ayaa caruurtooda sinima u geystay oo because wuxuu ahay the weekend qaar meesha ayay ku cunteynayaan soomaali badana meesha lockdown ku noqotay maanta marka inta badanna afka u wada xirneyd dadka qaar waxay leeyihiin dhalinyaro soomaali ayaa ku jirta markii arinta dhacday baafo waxaa igu qalqal badneyd markaan arkay qof horteeda lagu baangadeeyey oo aad dhiiggiisa aada u dhiig baxayo oo dhaawac aad u xun la gaarsiiyey si kastaba ha ahaatee weerarkan mindiyeynta ah ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan dalalka shisheeyaha ay kusoo badanayeen weerarada loo adeegsanayo mindida ama baangada iyadoona warbaahinada qaar ay sheegayaan in ay arrintani ka dambayso in dhallinyarada ay isticmaalaan waxyaabaha maankadooriya dowladaha shisheeye ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa muujiyey in yadjabka ay ka qabaan maalgelin la-aanta haysata iyagoo dalbaday in laga bixiyo deymo lagu leeyahay duulaankii hore ee admis waa kan maxamed sheekh cali oo ka warramaya arrimahaasi mar weliba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya qayladhaanta la xidhiirta fashilka uu wajahayo duulaanka cusub ee magaciisa loo soo gaabiyo ee yuusoomyo maalgelin la-aanta haysataa ilaa heer ay gaartay inay soo hadlaan dowladihii shisheeyaha ee ciidamadooda joogeen soomaaliya dowladahan ayaa dalbanaya in laga bixiyo lacag gaaraysa sagaashan iyo saddex dhibic sagaal milyan oo dollar taas oo ah deyn ka timid duulaankii fashilma ee atmis ee magaca loo bedelay waxay sheegeen xukuumadahan ciidamadooda gardarada ku jooga soomaaliya in daymahan isbiirsaday ay khatar gelin karaan kalsoonida iyo joogitaanka ciidamadooda ku sugan gudaha soomaaliya xilli weli la raadinayo ciddii maalgelin laheyd howlgalka cusub ee lagu magacaabo ee yusom haddii aan u imaano sida loo ka leeyahay daymahan dowladahan waxay kalyihiin uganda oo lagu leeyahay soddon iyo afar dhibic shan milyan kenya oo lagu leeyahay toban iyo shan dhibic toddoba milyan etoobiya oo lagu leeyahay lacag gaaraysa toban iyo toddoba dhibic laba milyan burundi oo lagu leeyahay toban iyo sideed dhibic hal milyan waddanka jabuuti oo isna lagu leeyahay sideed dhibic saddex milyan khubro militari oo dhun daloolo duulaanka soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in saameyn weyn ay ku yeelatay shisheeyaha deymaha lagu leeyahay iyadoo la filayo kulan ku saabsan deymaha lagu leeyahay ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya uu ka dhici doono magaalada dooxa ee dalka qatar ciidamada shisheeye ay midabyada kala duwan leh ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya ayaa wajahaya dhaqaalo yaro bahsan taasoo keentay inay mar weliba ay gacmaha u hoorsadaan dowladaha reer galbeedka dowladda federaalka ayaa barakacayaasha muqdisho qasbaysa si ay u meelmarsato mashruuca doorashada qof iyo codka lagu sheegay ee uu muranka adag ka taagan yahay waxaa faahfaahinta warkani sii ambaqaadaya cabdifitaax faarax diiriye waxaa marba marka ka dambaysa fashil iyo fadeexad wajahaya mashruuca doorashada qof iyo codka lagu sheegay ee xamar ay ka wadaan guddi uu samaystay xashi sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka haweeney ka mid a dadka barakacyaasha ee ku nool xeryaha qaxootiga ay heedaha shisheeye ka samaysteen magaalada muqdisho ayaa sheegtay in la qasbayo dadka qaxootiga iyadoo loo adeegsanayo xubno ka socdo guddigan waxay intaasi ku dartay haweenaydan in iyagoo aan waxba samaynin inta raashin loo qaybiyo loo diiwaangeliyo inay codayeen haweenaydan oo lagu magacaabo maryam jeylaani ayaa ragga kala sheegtay in xasan sheekh uu ku soorgay cunaqabateen iyo ciqaab mawaadan dhibanaan ahay ani qof xur aan ahay waddankayga anaa iskale soomaali soomaalile waaye cid lahandadi kara ma jirto cid xoog cod loogu qaadi karana ma jirto ninka xashi maxamuud la yidhaahone barakac nolol xumo cunuqabateen waxaan loo fadhinin iyo inqaab ayuu nugu soo rogay qof xuraan ahay mawaadan xuraan ahay sheeg khayaano ahaa socotaa oo hunguri in lagugu siile lagugu diiwaangelinaayo ka bacdi waa codaysi lagu dhahaayo masaakiinaan qaxooti aan deganahay cid war iga haysa ma jirto nolosheyga odaygayga waa jaban yahay toddoba maal toddoba bilood ayuu sariir ii saaran yahay xaaladiisa ilaahay baa og cid masaariiftayga meel ku sheegta ma jirto xashi maxamuudna war igama haayo hadda dila soo wacdana ma socdo mana baxaayo muqdisho ayaa la kulmaysa nololxumo uu baday xasan sheekh maxamuud oo ay dul huganayso isweydiimo ahna hogaamiye horseed u noqday silaca iyo darxumada haysta shacabka muqdisho kuwaasi oo dhibano u noqday dowladda uu hogaamiyo iyo qudhiisa oo lagu eedaynayo inuu ku lug leeyahay barakaca iyo nololxumada ka jirta muqdisho ama si guud soomaaliya dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga inta waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu